dakhligeenna iyo dhaqaalaha soomaaliya wuxuu ku xiran yahay dekedda muqdisho iyo dekadaha kale soomaaliya ku yaal inaan horumarino si markaa loo gaaro ama aan u heli karno fursado badan oo dhallinyaradeenna soomaaliyeed uga shaqeeyaan inaan markaa kor u qaadno hawsha dekedda iyo dekadaha kale soomaaliyeed si looga faa'iidaysto runtii qaabka ka faa'iidaysiga kalluumaysiga aanna ka ilaalino wasaqda runtii aad arkayso badda in ay runtii la kulmayso oo markaa ku dhibaatoonaya xayawaanaadka ku nool dekeda gudaheeda marka runtii waa mas-uuliyad dhammaanteen ina wada saaran in ummadda soomaaliyeed ay ka ilaaliyaan deegaankooda wasaqaynta badda iyo inay ka ilaaliyaan waxa dhibaato u geysan kara xayawaanaadka meesha ku nool